waxaan kaga hadlaynaa oo ujeedkiisa uu yahay ama saldhigiisa carruurta soomaaliyeed ee dayacan ee aan hooyna lahayn meelay jiiftaana aan haysan caafimaad haysanin waxbarasho haysanin markaa markaan muddo waa warbixino badan iyo assessment badan aan samaynay waxaa noo soo baxday sidii ilmaheenna aan ku badbaadin lahayn ha ahaatee waddankan dhibaato badan uu soo maray burbur badan uu soo maray muddo shan iyo labaatan sano ah ayuu wuxuu ku jiray cariiri iyo dagaal iyo dhibaato iyo ciqaab waxaa jiro ilmo aan waalidkooda xitaa uusan nooleen oo iyaga keliya kasoo haray oo meel ay u cirstaan aan lahayn waxaa jira ilmo yaryar ah oo hadda gacanta lagu qaban karo oo maskaxdooda waxa galay ee qaab daran laga bixin karo kan kale waxaan ka dagaalamaynaa ilmaha la jirdilaayo sida xun loola dhaqmaayo la askaraynaayo lagu adeeganayo wixii laga doono laga samaynayo oo mustaqbalkoodii ayahoodii la baabi'inayo ayaan waxaan xusul duub u galnay dadaal bayna dadaal badanna u samaynay annagoo kaashanayna wasaaradda dowladda dhexe in aan sidii carruurteenna meel walbo ay joogaan aan ku hanan lahayn waayo ma lahan awood dowladda koonfur galbeed keligeed ay ku samayso waa inaan iskaashanaa carruurta koonfur galbeed keliya maaha carruurta soomaaliyeed oo dhan oo dayacan ayaan waxaan rabnaa gobol walba in la gaarsiiyo arrintan carruurta loo helo marka ugu horreysa hoy marka xigta loo helo caafimaad marka xigta loo helo meelay wax ku bartaan iskoolaadkii diintii islaamka in la baro cunuga ilaahaba nafaraayo in la barbaariyo laguna barbaariyo si wanaagsan maadaama intaas jirto ayaa waxaan isku howlnay koonfur galbeed ahaan in aan la tashi la samayno wasaaradda haweenka ee dowladda dhexe si caruurtaasi loogu helo nolol loogu helo waxbarasho loogu helo caafimaad waxaan kaloo ku dadaalaynaa in loo helo cunuga hooyadiisa aabbiisa la jooga waxa ay haystaan inay iyagana helaan xaq ayayna u leeyihiin dadaalkaasna waa ku jirnaa waxaan aad ugu mahad celinayaa tbnka tv-ga qaranka soomaaliyeed oo mar walba nala shaqeeyo oo wixii dhibaato ah soo bandhiga ha ugu badnaato dhinaca caruurta iyo haweenka oo mar walba gacan weyn ka geysta dhibaatada ka jirta xagga caruurta